bismi illaahi araxmaani iraxiim waa soddonka bisha saddexaad sanadka laba kun lix iyo tobanka qodobada wararka duhurnimo ee aan idiin hayno waxaa ka mid a wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka qaybgalay xaflad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya wasaaradda awqaaftiiyo arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga tashanayey qabashada salaad roobdoona oo dalka oo dhan laga ogo maamulka gobolka banaadir ayaa maanta kormeer ku sameeyey waddooyinkii lagu sameeyey dibu habaynta ee qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir xulka qaranka labaatan jirada ee dalkeenna ayaa maanta u ambabaxay waddanka etoobiya halkaasi oo ay kaga qayb galayaan ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika oo ka furmi doona waddankaasi etoobiya madaxweynaha maamulka galmudug ayaa dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug kadib kormeer uu ku tegay qaar ka mida deegaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyaadka argagixisada ah ee al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaaladda ammaan ee magaalada ay soo hagaagayso kadib howlgallo ay ciidamada booliisku ay ka sameeyeen xaafado ka mida magaalada isagoo u jeediyey taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed inay ka taakulayaan qalabaynta ciidanka booliiska kulan lagu taageeraya caasimadda hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ay ka qayb galeen ururada bulshada rayidka maamulka degmada ayaa maanta lagu qabtay degmada buulo burde oo ah caasimadda labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe taliyaha guud ee ciidamada maamulka puntland ayaa sheegay inay soo afjareen dagaaladii ka dhanka ahaa argagixisada al-shabaab ee weerarka ku soo qaaday deegaano ka tirsan maamulka puntland akhbaaraadka dibadda ee radio muqdisho uu idiin haya waxaa ka mid ah milatariga waddanka suudaan iyo jabhadda s b l m oo ku dagaalamay waddankaasi iyo madaxweynaha waddanka baraaziil delimo resef ayaa waxa ay iska difaacday qorshaha la doonayo in xilka looga qaado
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satellaytka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale ismaqal wanaagsan khiyaarta hawada naga dhegaysanaysaa intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii wararkayaga ugu doorka roonaa warkii oo dhan wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta ka qaybgalay xaflad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaysatay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya wariyahayaga cumar xasan cali ayaa ka qayb galay oo tafaasiisha warkan inoo haya
xafladan ay ku qalan jebinayeen siddeetan iyo lix dhaqaatiir ah oo ka qalan jebisay kuliyadda caafimaadka jaamacadda soomaaliya gaar ahaana waxbarashada heerka bajularka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka caafimaadka soomaaliya wasiir ku-xigeenka waxbarashada iyo tacliinta sare wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo dibudhiska maamulka macalimiinta iyo ardayda jaamacadda soomaaliya iyo qeybaha kala duwan ee bulshada doctor xasan suleymaan maxamed oo ku hadlayay magaca ardaydii maanta xafladda qalinjebinta loo qabtay ayaa halkaasi ka ballan qaaday in cilmiga caafimaadka ee ay barteen ay wax ugu qaban doonaan dadka soomaaliyeed
anigoo ku hadlay magaca dhaqaatiirta qalinjebinaysa baarkoon midisi jaamacadda soomaaliya waxaan ballan qaadaynaa in aan ilaalin doono sharafta iyo magaca jaamacadda soomaaliya aasaasiyaasha maamulka iyo macaliminta jaamacadda waxaan ballan qaadaynaa in aan ka run sheegi doono cilmiga aan baranay aan ugu adeegi ugu adeegi doono bulshada soomaaliya waxaan ballan qaadaynaa inaan ilaalin doono anshaxa caafimaadka
madaxa kuliyadda caafimaadka jaamacadda soomaaliya doctor yaasiin axmed nuur ayaa sheegay in dhakhaatiirta ay soo saartay jaamacadda ay yihiin kuwa ay sarrayso tayada aqoontooda islamarkaana lagu aamini karo howlaha caafimaadka
gelin ee, jaamacadda kuliyadda leegeysa jaamacaddu waxay ku guulaysatay inay diyaariso dhaqaatiir macallimiin isugu jira kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda wax ka dhiga sida dhaqaatiir ka shaqeysa michigan university of america oo jaamacadda archaeology kenya english college macallimiin ka shaqeysa ee uk
guddoomiyaha jaamacadda soomaaliya brofesor ismaaciil cali siyaad oo xafladda ka hadla ayaa u hambeliyey ardayda wuxuuna intaasi kadib kula dardaarmay inay ilaaliyaan magaca jaamacadda iyo anshaxa caafimaadka
waxaan kaloo waxaan kula dardaarmayaa inaad cilmigii aad barateen bulshada soomaaliyeed ugu qabatiin kana run sheegtiin wixii aad barateen aqoon ahaan akhlaaq ahaan aada dhoofiin anshaxa iyo asluubta xirfadda dhakhtarnimo waa inaad ka run sheegtay ballanqaadkii ardaygii matalaya doctor xamsi saleebaan oo ballan qaaday aan bulshada horteeda ka samaysayna universitiga ballan qaadeen
wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya mudane xaamud cali xasan ayaa xusay in ka wasaarad ahaan ay ku dadaalayaan sidii ardayda maanta qalin jebisa ay u heli lahaayeen deeq waxbarasho oo ma- oo mastar ah
waxaan sugaynaa inaad ardayda isoo cusub kusoo helo oo u warweyno oo imaasta u baahan aan maaragtay Eh, waddankeenu waxa uu taagan yahay heer maaragtay transitional ah ama kalaguura oo adag waxaa laga guurayaa waktigii adkaa ee dagaalada sokeeye qabyaalada iyo eh, qori- isqorisitaanka ayaa laga baxayaa waxaa loo socdaa in la dhiso bulsho caafimaad qabta oo dhalinyar oo ku qaybay dagaaladii sokeeye oo ka mid ahayn dhibaatada dadkii soo geystay dadkii ee maaragtay gaadhsiiyey heer ay nin walba uu daarkiisa cadow u noqdo uu dilo
wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya xaawo xasan maxamed oo ugu dambeyn xafladda ka hadasha ayaa sheegtay in dalka uu aada ugu baahan yahay dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo taya leh sidaa darteedna waxay ardayda u sheegtay in looga baahan yahay inay wax kusoo kordhiyaan adeegyada caafimaadka
waxay biyii idin sheegayaa baahida aan u qabno dhaqaatiir iyo nurses iyo midwifery inaana la soo koobi karin aada u badan tahay qof walboo dhakhtara qof walboo kasoo baxay jaamacadda ee qualifier qualification fiican aan haystaan ummadda wuu u baahan kara waa in qofkaasi inuu xanuunsan xitaa laga ilaaliya in la delisadaayo waxaan dareemayaa sida ilmaya gabarka qaar waxyaabahaan samaynayno implicationka ay lagu leedahay annaga laftadeena inaanan xisaabinaynin bal qof dhaktar maanta markaan iska jirno ama wax yeelayno yaa wax yeelaynaa ma annaga bis qofka dhakhtarka ah intaasoo qofka soomaaliya ku qaban lahaa waddanku waxu qaban lahaa adduunku waxu qaban lahaa
gabagabadii xafladda ayaa mas-uuliyiintii ka socday dhanka dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda jaamacadda soomaaliya waxay halkaasi shahaadooyinka ku guddoonsiiyeen ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda soomaaliya kuwaasi oo ahaa dhaqaatiirtii ugu horreeyay ee soo saartay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya
aad buu mahadsan yahaa cumar wasaaradda awqaaftiga arrimaha diinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta magaalada muqdisho ku qabatay kulan looga tashanayay qabashada salaad roobdoona oo dalka oo dhan laga oogayo muxiidiin macalin cabdulle ayaa tafaasiisha warkan inoo haya
mas-uuliyiinta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya oo muujinaya kaalinta ay ka qaadan karaan wax kaqabashada abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka ka jira ayaa kulankan u qabatay culimaauddiin iyo waxgarad si bulshada ay ugu baraarujiyaan allabari iyo roobdoon laga sameeyo guud ahaan dalka mudane maxamed khayrow aadan xogayaha joogtada ah ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ayaa bilowga kulanka faahfaahiyey ujeedka ay u qabteen madashan munaasabadda maantay halkan eh, wasaaraddu isugu wacday dadku oo wasiirkan u fadhiyo waxay ku saabsan tahay eh, alla u noqosho roobdoon iyo arrimahaasay ku saabsan tahay culummada kulanka ka qaybgalay ayaa muujiyey muhiimadda in la sameeyo roobdoon allahna la weydiisto dembidhaaf si looga baxo dhibaatooyinka sidaas oo kalena waxay soo bandhigeen talooyin la xiriiray qaabka loo samaynayo roobdoonta
annagoo ka codsanayna inay ummadda soomaali ay wax kale u midowda waa la waayse ase waa u midoobi wayse walba ay rabbi tuugga abaarta sida looga bixi lahay walba inaan u midowno taas in oonaan aan gobol gobol onaan noqon oo markaan tukanayno xataa hal maalin aan wada tukanno koonfuri iyo waqooyi iyo bariba waa arrin noo wanaagsan
salaatul istisqaa kutubta waxaa ku qoran shareecadeennu ay sheegi in salaadiina la tukado oo salaadii ciid oo kale ah qaabka salaadii ciid oo kale waxaa ka horeeya in la isfaro soom raddul madaalim baa jirta dulmigii la kala haystay in la celiyo soon saddex maalmood la soomo
agaasimaha guud ee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya mudane cumar faaruuq cabdicasiis cismaan ayaa madasha ku soo bandhigay qodobadii la isku raacay ee culummadu ay ku taliyeen kow in ilaahay subxaana wa tacaala loo toobad keeno ummadda soomaaliyeed ina ilahay u toobad keena atoobatu ila allah wa tuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun qodobka labaad oo kasoo baxay waxaa waaye raddu lmadaalim yacni in laisu celiyo waxyaabaha ma garanaysaaye dhexdeenna in laisu celiyo qodobka saddexaadna waxaa waaye alcafu alcaam in laiscafiyo xataa qofka ku dulmiye ayaa la rabaa inaa cafiso wacfu can man dalama inaan iscafino ayadana waa qodob kaleoo kasoo baxay qodobka saddexaad oo maanta shirkeennaan kasoo baxay waxaa waaye dhammaan ma garanaysaaye in la soomo laga bilaabo bishaan hadda dhalanayso kowdeeda bisha abriil oo ku aadan maalinka jimcaha soonkaas muxuu ahaaye wuxuu soconayaa laga bilaabo jumcaha ilaa maalinka isniinta ah waa afar maalmood jumco iyo sabti axad iyo isniin waa kowda bisha ilaa afarta bisha ayuu socon doonaa insha allah qodobka kaleento oo meesha kasoo baxay maanta waxaa waaye in lagu tukado salaatul istisqaa dhammaan masaajidda ama caasimadda ha ahaato ama gobollada dhammaan meel kastay ku yaalaan cabduqaadir sheekh cali ibraahim wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa u jeediyey maamulada ka jira dalka inay ka qayb galaan hirgelinta qodobada ka soo baxay kulanka oo sida uu sheegay sahli kara inay yaraadaan abaaraha dalka ka jira waxa weeye culimmadii waa soo gebagabeeyeen waxaannu u diraynaa dhammaan dadka ay khusayso arrintan ayada ah maamul goboleedyada meel kastoo ay joogaan gobolka banaadir hay-adaha ay khusayso in maalinta ay bayaanka taas ayada ah baan dhammaan ku tartargelinaynaa fulinteedana in laga wada qayb qaato wasaaradda iyo raggeeday saraakiisheeduna ay arrintaas ayada ah ay ay u qumaan say itisaalaad iyo xiriiro ula samayn lahaayeen jahooyinka ay khusayso muxiidiin macalin cabdulaahi sn t v muqdisho
maamulka gobolka banaadir ayaa maanta howlo kormeera ku sameeyey wadooyinkii laga sameeyey dib u habaynta ee qaar ka mida degmooyinka gobolka gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo ayaa kormeerka kadib la hadlay warbaahinta
gaar ahaan hadda jidadka oo cusub oo magaalada kusoo siyaadaya ayaga laftirkooda in degmooyinka iyo dadka ay qusaydo in lagala sii hadlo sidii maaragtay ay uga qayb qaadan lahaayeen nadaafadooda iyo hagaajintooda looguna garab sii lahaa dadka ku howlan shaqadaas marka waxaa nala socday aan isla soconay waaxihii ku shaqada lahaa howlahaas haddii ay tahay waaxdii nadaafadda waaxdii maaragtay bullaacdaha iyo taliyaha ciidamada ilaalinta deegaanka dowladda hoose oo ayaga ay tahay shaqadooda goonida annaga waxay ahayd guddigan waa guddigii kormeerka iyo isku baxidka howlaha gobolka banaadir waa guddi loogu talagalay inuu qiimeeyo sida ay u socdaan howlaha degmooyinka ka socdo
gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo faahfaahin ka bixinayay kormeer maanta uu ku tegay qaar ka mida wadooyinka dib u dhiska lagu sameeyey ee gobolka banaadir xulka qaranka ee labaatan jirada ee dalkeenna ayaa maanta u ambabaxay waddanka ethoobiya halkaasi ay kaga qayb galayaan ciyaaraha koobka qaramada qaaradda afrika oo ka furmi doona waddankaasi ibraahim guule isaaq ayaa tafaasiisha warkan inoo haya ciyaartooyda xulka qaranka labaatan jirada ah ee dalkana soomaaliya ayaa maanta ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyagoo kusii jeeda dalka etoobiya halkaasay uga qaybgalayaan kulan qaybka tartanka isreebreebka koobka qaramada afrika ee labaatan jirada ah kaasoo ay la yeelanayaan ciyaartooyda xulka qaranka labaatan jirada ah ee dalka etoobiya garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee ciyaartooydan waxaa kusii sagootiyey mas-uuliyiinta xiriirka kubadda cagta ee dalkeena qaar ka mid a ciyaartooyda labaatan jirada ah ee xulka qaranka soomaaliya oo aan ku wareysanay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey waxa ay ka rajeynayaan kulanka ay la yeelan doonaan horaanta bisha soo socota ciyaartooyda dalka etoobiya
waqti badan aan isku diyaarinaynay taleeneen badan u qaadanaynay oo macalinkeena aad ku jecelna faryar nabada insha allah waxaan jecelnahay sannadadii hore inaan sanadkan ka gudubnaano wallaahi dareenkayga boqolkiiba boqol waaye waxaan jeclahay mar walbana inaan ka farxiyo waddankayga aan guulo badan u horseedo waxaana aad ugu rajo weynaa inaan wax badan soo bedeli doonno maadaama aan dadaal badan iyo taraynin badan oo habeenii maalin aan ku wadnay garoon koonis waxaana aaminsannahay inuun hogaaminayo macalinkeena qaranka faryare oo guulo lagu tilmaami karo inuu yahay macallin guul annagoo ah ciyaartooyda xulka qaranka dalka soomaaliya labaatan jirada insha allah waxaan filaynaa inaan wax badan soo bedeli doonno cabdiqaani siciid carab gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee soomaaliya ayaa ka warbixiyey safarka xulka qaranka labaatan jirada ee soomaaliya ay ugu ambabaxayaan waddanka etoobiya waxaa noo suurtagalay in oo safraya maanta cayaartooydiinnii da'dooda ay ka yaryahay labaatan jirka ayaa ku sii socdaa dalka etoobiya magaalada adsaababa waxayna ka qaybgalayaan tartanka yuudka afrika isreereebkiisa oo sanadkan bilaabanaya cayaarta horena aan ku ciyaari doonno magaalada adis ababa cayaarta labaadna haddii ilaa yidhaahdo ka bisha abriil aan ku ciyaari doonno insha allahu tacaala magaalada jabuuti oo inta badan noo ah meesha aan gurigeenno kale aan ugu ciyaarno cayaarta hore runtii waxaan filaynaa in ay rajo fiican muuqato inkastoo hadda cayaartooyda aan aruurinay ay yihiin cayaartooy yaryar aan hore u safrin oo aan aad u ilaalinay da'dooda oaan aad u ilaalinay inaan abuurno jiil cusub inaan abuurno jiil cusub ayaan hadda dirnay micnuhuna uu yahay in kuwii waaweynaa mar hadday dhaafeen da'daas inaan kuwo kaloo yaryar aan helno waxaan hadda maanta markhaati ka tihin cayaartooydii safraysay inay inta boqolkiiba sagaashan aysan weligood hore u safrin ee kii ugu horreey yihiin safarka ay galaan xulka qaranka labaatan jirada ee dalkeena soomaaliya ee maanta u safray waddanka etoobiya ayaa muddooyinkii dambe diyaargarow adag ugu jiray kulanka isreebreebka tartanka kubadda cagta afrika iyagoo tababaro badan ku qaatay garoonka kubadda cagta banaadir ee magaalada muqdisho
madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo kadib kormeer uu ku tegay qaar ka mida deegaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyaadka argagixisada ah al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray gaalkacyo madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo isaga iyo wafdi uu hogaaminaya ay maalmahanba socdaalle ku marayeen qaar ka mida deegaanada dhaca dhinaca bariga gobolka mudug halkaasoo ay ku dagaalameen ciidamada galmudug iyo maleeshiyaad argagixisada al-shabaab ka tirsan ayaa waxaa madaxweynaha galmudug uu dib ugu soo laabtay magaalada gaalkacyo madaxweyne guuleed ayaa intii uu kormeerka ku maraya deegaanadaasi waxa uu tegay deegaanadii ay ku dagaalameen maleeshiyada al-shabaab iyo ciidamada dowladda galmudug waxaana madaxweyne guuleed uu halkaasi intuu kormeerka ku maraya warbixinna ka dhagaystay qaar ka mida saraakiisha ciidamada galmudug kuwaasi uga warbixiyay la socda iyo wasiirada la socda kulli waa salaamayaan madaxweyne ku soo dhowow ciidanka galmudug ee howlgalay ee nimankii dadka dhiiggisa caadista oo shabaabka ahaa ka howlgalay afar boqol iyo soddon ayaa halkaan ugu fayshan hal ninna waa dhintay shan ninna waa dhaawac ayagoo ka qayb galay goobo badan ilaa iidaan afweyn yacni meesha tan la yidhaahdo garaaca ka soo rowan ayagoo ka hawlgalay ilaa hobyo ka hawlgalay bay hadda halkaan diyaar ugu yihiin ayagoo maxaabiistiina gacanta ku haya intay gudiyeen maalintii kale
kormeerkaasi kadib ayaa waxaa madaxweyne guuleed uu ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii ay ciidamada dowladda galmudug la galeen maleeshiyada firxadka ee al-shabaab waxa uuna madaxweyne guuleed sheegay in ciidamada galmudug ay guulo wax ku oole ka gaareen dagaaladaasi waxaan rabaa inaan si rasmi ugu dhawaaqo in dagaalkii nimanka sharwadayaasha ee al-shabaab sida guuleed deegaanada bari ee galmudug si rasmi ah loo soo afjaray oo ciidamada geesiyaalka ee galmudug ay ku guulaysteen inay dagaalkaas soo afjaraan inay ciidamadii ee cadowga ee al-shabaab ay kusoo duulay deegaanadaasi ay ka dhigeen qaaray dileen qaaray qabqabteen iyo ga- qaar ayagoo habkan ah oo midmid iyo labalaba iyo saddex saddex u socda dirxadkoodii weli lagu daba jiro oo dadka deegaanka iyo dadka reer baadiyaha ah ay midmid iyo labalaba usoo qabanayaan qasaalaha cadowga loo geystay sida ciidamadu taliyaashu ugu warbixiyeen ilaa iyo boqol iyo toban maxbuus oo gacanta looga hayo ilaa boqol toban iyo shan laga dilay iyo intii kale oo firxadkooda lagu daba jiro runtii hub iyo rasaas aad u fara badanna waa laga qabtay ee, nimanka cadowga ah Ee, marka koowaad waxaan u mahad celinayaa ciidamada galmudug ee geesiyaalka ah ee muddada kooban ee afarta cisho ah ee cadowga intaa la eg ee soo duulay ee dagaalkoodii iyo weerarkoodii ku soo afjaray aad iyo aad ayaan ciidankaas ugu mahad celinayaa mahad celin ee buuxda ayaan u mahad celinayaa waana la abaal marin doonaa dhammaan ciidamadii ka qayb galay ee maaragtay ee howlgalkaas ee geesinimada ka qayb galay waxaan rabaa inaan u sheego dhammaan ummadda soomaaliyeed ee shacabka soomaaliyeed ee dagaalkaani iyo sida degdeggeeda loo soo afjaray wuxuuna tusayaa runtii calaamado aad iyo aad u weyn marka koowaad ee gobollada mudug iyo galguduud oo ay galmudug ka kooban tahay macnaa hadda sidaad la socotaan deegaano kaloo ballaaran oo galmudug ay leedahay ay nimanka cadowga al-shabaab gacanta ku hay- ku- ay ku hayaan annaga waxaa naga go'aan ah ee in aanan ee, howlgalkaani uusan joogsan in howlgalkaani aan sida ciidanku hadda u diyaar yihiin una abaabulan yihiin aan uga faa'iidaysano oo aan deegaanada ay galmudug gacanta uga hayaan nimanka sharwarayaasha ah aan si degdeg ah gacantooda uga soo qabanno ciidamada dowlad goboleedka soomaalida ee galmudug ayaa dagaal qaatay muddo afar maalmood ku soo afjaray dagaal ay la galeen maleeshiyaad firxad oo iyagu ka tirsanaa kooxda argagixisada al-shabaab waxaana ciidamada dowladda galmudug ay dagaalkaasi uu ahaa kii ugu xooggana ay la galeen maleeshiyada al-shabaab iyagoona soo afjara dagaalkaasi sidoo kalena dagaalkaasi intuu socday ku soo qabtay tiro gaaraysa ilaa iyo boqol iyo labaatan maxbuus kuna dilay in ka badan boqol shan iyo toban ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab guulaha ay ciidamada dowladda galmudug ka gaareen dagaalada ay la galeen al-shabaab ayaa iyadu ka dhigaysa in ciidamada galmudug ay sii wadi doonaan howlgalka ay ku baacsanayaan kooxda argagixisada al-shabaab ee weli ku sugan deegaano fara ku tiris oo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka soomaalida ee galmuduga cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo
maamulka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaaladda ammaanka ee magaalada ay soo hagaagayso kadib howlgallo ciidamada booliisku ay ka sameeyeen xaafado ka mida magaaladaasi isagoo u jeediyey taliska ciidanka booliska soomaaliyeed inay ka taakuleeyaan qalabaynta ciidanka booliska ibraahim maxamed geedi ayaa tafaasiisha warkan inoo soo diray gudoomiyaha degmada beledweyne macalin cismaan khalaaf oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in ammaanka magaalada beledweyne uu yahay mid wanaagsan kadib markii uu sheegay in taasi ay sabab u tahay dadaal ay wadaan ciidamada booliiska ee degmada beledweyne macalin cismaan khalaaf waxa uu sheegay in xaalada adag ay ka howlgalaan ciidamada booliiska isagoona taliska booliiska soomaaliyeed ugu baaqay inay qalabeeyaan ciidamada booliska degmada beledweyne wuxuu ku shaqeeya baahi tiro badan isagoo aaladihii loogu talagalay booliisnimo aanan haysanin mishaar ku filan aanan haysanin waxaan ka codsanaynaa taliyaha sal- taliyaha booliiska soomaaliyeed ciidanka booliisku inuu tayeeyo oo muxuu ahay wixii u baahan yihiin booliisnimo wixii loogu yaqaanin ay u- ugu tayeeyaan waxaan codsanaynaa insha allahu tacaala ammaanka magaalada beledweyne ayaa ah mid wanaagsan kadib markii howlgallo sugidda amniga ay xili walba sameeyaan ciidamada nabadgelyada oo kaashanaya shacabka deegaanka ibraahim maxamed geedi radio muqdisho beledweyne
kulan ugu taageeraya caasimadda hiiraan iyo shabeellada dhexe oo ay ka qayb galeen ururada bulshada rayidka iyo maamulka degmada ayaa maanta lagu qabtay degmada buulo burda oo ah caasimadda labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe cabdinaasir cabduqaadir geese ayaa tafaasiisha warkan ka soo diray degmada buulo burde
munaasabadana ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo bulshada rayidka ee ku dhaqan gudaha degmada burburdo ayaa waxaa lagu taageerayey caasimada maamulka gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana guud ahaanba dadkii ka soo qayb galay munaasabadan ay si weyn u taageereen caasimada uu madaxweynaha dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay inay tahay magaalada buruburde ee bartamaha gobolka hiiraan si kastaba haatee gudoomiyaha degmada buruburde cabdicasiis duurow ayaa warbaahinta qaranka u warbixiyey dareenkiisa ku aadan munaasabadan lagu taageerayey caasimada labadaani gobol waxaana hadaladiisii ka mid ahaa Alhim, eh, maanta waxaan taas ugu nimid eh, fagaarahan ama shirkan jiraahid wax kale ma ahan Eh, cidna ku dulmi mayno Eh, cid gaarana uguma dalnihin dadna kuma carari mayno dadna ku taageeri mayno waxaan ku taageeraynaa oo aan sheegaynaa oo keliya xaasimadii degmada burubur ee dowladda siisay ee u ogolaatay inaan muujino inaan u taagannahay sheegno inay muqadasoo lama dhaaftaan ay tahay aan sheegno intaa unbaa isugu nimid haddaanahay maamulkii degmada buruburde dhammaan iyo bulshada noocyada kala duwanaa degmada buruburde dhammaantood inaan caddayno dowladdana u sheegno soomaalida dhanna u sheegno gaar ahaan labada gobol ee hiilaan iyo shabeelle dhexan u sheegno dadka ku nool in arrintaasu arrin lama taabtaana uu yahay xaasimadda degmada buruburde ay tahay ciddii hadda rabta inay farafarayso arrinta amay taataabatana waa cid kana gaana leh arrinkaasu si buuxda waxaan u cadaynaynaa aan u taagannahay aanna howl u galnoon u qarash u galnay oo dibudaasil u samaynay oo aan nadaafad u samaynay oo aan u diyaar garownay xaasimadii dowladda soomaaliya madaxweynaha uuna ogolaaday inay muqadas ay sii tahay lama taabtaan ay tahay manahan markii ugu horeysay oo munaasabad caynkan oo kale ah lagu taageerayo caasimada labadani gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe balse waxay kusoo degmaysaa xilli magaalada jowhar ay gaareen duubka dhaqanka ee labadaani gobol maalnimadii shalay cabdinaasir geesey warbaahinta qaranka magaalada buruburde
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dalkaasi brazil delima rosef ayaa iska difaacday qorshaha la doonayo in xilka looga qaado arrintani ayaa soo baxaysa kadib markii la sheegay eedeymo la xiriira musuq maasuq balse dagaalkan ayaa u muuqda inuu kusii adkaanayo oo aysan suuragal ahayn inay iska difaacdo xisbiga ugu weyn ee isbahaysigeeda ayaa go'aansaday in dowladda uu ka baxo kadib markii eedeymo badan loo jeediyey madaxweyne rosef ayaa dhici karta inay si kumeel gaar ahi ay shaqada xafiiska dhinac uga istaagto dalka baraaziil ayaa waxaa si weyn la isugu haystaa fadeexad la xiriirta lacag la dhacay ugu dambayntiina milatariga waddanka suudaan iyo jabhadda s b l m ayaa ku dagaalamay waddankaasi ciidamada dowladda suudaan ayaa waxa ay isku dhaceen jabhadda s b l m ee kurdufaan dagaalka ayaa warar iskhilaafsan ay ka soo baxayaan lamana hubo warar xaqiiqa oo la xiriira khasaaraha ka dhashay dagaalka dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka karkarya afhayeen u hadlay jabhadda s b l m ayaa sheegay in deegaanadaasi ay xukumaan xaaladda suudaan ayaa muddo degnayd dagaalkana waa mid uguba jabhadda ayaa taageero ka heli jirtay south suudaan in muddo ahba kurdufaan waa gobol muddo xalkiisa uu aada u adkaa warkii aad ka dhagaysanayseen khiyaarta hawada naga dhagaysanaysa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya xilligan waa naga intaa ciddii warkeenna uu seego ama doonaysa inay dib uga bogato waxay isagoo maqalay qoraale ka heli kartaa barta internetka aynu ku leenahay ee ciwaankiisuyo radio muqdisho dot net tan iyo kulanti dambe isma dhaafna